ujeedooyinka xeerkan warbaahinta ayaa ah dejinta mabaadi'da siyaasadeed iyo sharci hagaaya warbaahinta horumarinta dhowrista iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaanshaha warbaahinta dhiirigelinta warbaahinta gaarka ah iyo tan guud oo leh hal abuur xaqiiqda ku salaysan mudanayaal xeerkan waxaa ujeeddadiisu tahay inuu nidaamiyo uu hago horumariyo isla markaasna ay soomaaliya kahana qaaddo warbaahin anshax aqoon farsamo iyo farshaxan taya leh taasi waxay xoojinaysaa waxbarashada cilmiga dhaqanka afka nabadda xasilloonida wadajirka iyo isjeceelka dadweynaha
marka aad fiirisid qodobka shanaad faqradiisa labaad xarafka ta ee ka hadlaya ku xadgudub xeerka saxaafadda ee xeerka warbaahinta waxaa laga tiray qiimaha lacageed ee ku xusnaa waxaana loosoo waxaana lagu soo saari doonaa xeer nidaamin gaar ah tusaale ahaan waxay marka hore ahayd ganaaha lacageed oo dhan shilin soomaali saddex boqol ilaa iyo kun iyo shan boqol oo dollar marka golahu wuxuu soo jeediyey lacagtaas in meesha laga tiro maadaama sharcigan uu sii jiri doono muddo dheer lacagtaasna ay depreciation oo ku dhici karo oo isbedeli karta marka golaha soo jeedintiisa ayaan tixgelinay lacagtaas waxaan dhahnay xeer gaara lagu soo saari doonaa soddon iyo sagaal ayaa ansixisay sidaasuu sharcigaas ansax ku yahay waana mahadsantihin mudane ali marwoyin waa mahadsantihiin aad ayaan idinkaga mahad celinayaa dulqaadkii iyo sabarkii badan aa muujiseen iyo dadaalka waana mahadsantihiin shirkan waa noo xiran yahay sidaan wada og tihiin xeerkan wuxuu aasaas u yahay qarannimada xeerkan wuxuu aasaas u yahay qarannimada iyo jiritaanka soomaaliya sidoo kale wuxuu aasaas u yahay dib uyagileelidda dimuqraadiyadda sida aan wada og tihiin warbaahinta waa tooshka iftiimiya mugdiga mugdigaasoo ah musuq maasuqa maamul xumada xaqiiqdii xeerkan wax badan ayaan aaminsanahay inuu inoo qaban doono sidoo kalena wuxuu ilaalin doonaa warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo tan dowladdaba guud ahaan